ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka cabdisalaan cabdi cali dhaayih ayaa si rasmi ah uga daafray magaalada muqdisho shirka caafimaadka tiknolojiyada casriga ah ee soomaaliya shirkan ayaa diiradda saaraya horumarinta iyo isku xirka adeegyada caafimaadka iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyada casriga ah si loo helo nidaam caafimaad oo ka jawaabaya baahiyaha bulshada soomaaliyeed doctor axmed aadan deerow oo ka mid ah lataliyaasha sare ee wasaaradda caafimaadka iyo maareeyaha hay-adda diiwaangelinta dadweynaha cabdiweli cali cabdulle ayaa si wadajira uga waramaya ahmiyadda barnaamijkan waxaa marka farxad gaara inoo ammaanta inuu shirkan wakhtigan uu kusoo hagaago iyadoo qorshihii qaranka ee national transformation plankii uu qoritaankiisa gebagabo marayo almost sector kasta oo ka mid ah sectorada uu ka kooban yahayna ay qeyb digitalization oo ku jiro caafimaadka oo keliya waxaan xusayaa in labayo tobanka initiative ee la identify gareeya ilaa hadda ay qeyb ka tahay digitalization of the health system horta aqoonsigu waxaa laga yaabaa inta badan dadku waxay inta badan dadka aan markaan la kulanno ama wacyigelintaan sameynayno waxaa la yahay id kaarki id kaarki ma haysaa aqoonsiga waxaa loo haystaa keliya id kaar aqoonsigu laakiinse waxaan rabnaa inaan maanta halkan ka sheego aqoonsigu waa noloshaadi qof aan aqoonsi lahayn waa qof aan jirin adduunka saasaa laisla waafaqay waxaana ku garan kadhaa markii la dejinayay nidaamka maaragtay dastuurkeena qofka aqoonsigiisu waa xuquuqdiisi waxaa laga dhigay xuquuquu isagu leeyahay doctor raysa maryan maxamuud xuseen kusimaha wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor maxamed xasan bulaale ayaa tilmaamay inay muhiim tahay hirgelinta barnaamijkan waxaan rabnaa wadankeena inuu horu u kaco waa ujeediye bremel hertikaarka markii laga hadlaayo kulli statistican inaysan noo caraysanin inay muxuu ahaa maanta bilow tahay waa muxuu ahaa initiative fiican wax fiican ayaan bilownay waxaan rabnaa inaan ka dhabayno transformationka aan hadda wadankeena aan rabna inaan ku bilaawnay oo dowladeenna dan qaran ay bilaawday waxaan rabnaa inaan hirgelino waxaan rabnaa idin kale inaad na garab gashiyo wasaaradda caafimaadka waxay idiin ballan qaadaysaa inaad nagala shaqaysiin sta maxaa istaraatiijiyo wax kasta dhexdaasa idiin taallaa wax annaga aan gooni u wadana mari jirto isbitaalladeena privateka iyo publicaba waxaa jira system internal ah ay isticmaalaan oo digitalize isagana waxaasoo dhan waa sparks iyo jaranjarooyin saxa oon dhihi kara meesha hadda mareyno waa meel aan ka fikiri karo next step forward meesha aadi lahayn ka qaran ahaan soomaaliya iyo caafimaadkiisa visionkeenna iyo missionka aan soomaali ahaan u wadno iyo programkan maanta ehealth systemkan iyo digitalization of ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin ka shaqeynta dib u qaabeynta nidaamka caafimaadka dalka marka muhiimad weyn bay u tahay oo waxa ay soo ay runtii hoos u dhigaysaa in qof intuu isbitaal tago hadduu isbitaalka ku qanci waayo isbitaal kale uu tago haddana mar labaad la yihahda x-ray baad maraysaa scan baad maraysaa laab baad maraysaa waxaas oo dhan waxay noqon doonaan wax lagaga badbaado haddii la helo systemkan maanta halkan loo fadhiyo maxaa yeele waxaa la rabaa dhakhtarka isbitaal banaadir fadhiyo ama ordogan fadhiyo ama any isbitaal private ahaada ama public in markii meesha uu yimaado dhakhtarka uu geliyo identification numberkiisa which loogu fadhiyo inay niirad soo dadejiso uu qofkaas heli karo xogtiisa caafimaadkiisa waxa uu yahay waxa systemka ugu jiro wuxuu hore usoo maray hadduu laab maray bishii u dambeysay taasna waxay meesha ka saareysaa in qofka muwaadinka soomaaliyeed ay u badbaado dhaqaale furitaanka shirkan ayaa muujinaya muhiimadda ay leedahay isbeddelka dhanka tiknolojiyada iyo caafimaadka iyadoo laga duulayo sidii loo hagaajin lahaa adeegyada caafimaad ee dalka iyo kor u qaadista tayada daryeelka caafimaadka ee shacabka soomaaliyeed